maxkamad ku taalla gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay xukunno ku ridaysay dad soomaali ah oo loo haystay inay xiriir la lahaayeen ururka al-shabaab shalay maxkamaddu waxay xukun mar kale ku riday laba gabdhood oo soomaali ah oo lagu kala magacaabo aamina faarax cali oo soddon iyo lix jir ah ayaa lagu xukumay labaatan sannadood aamina waxaa lagu soo oogay saddex iyo toban dacwadood oo lala xiriiriyay argagixisanimo iyo inay lacag u diri jirta al-shabaab waxaa kaloo toban sannadood lagu xukumay xaawo maxamed xasan oo lixdan iyo lix sano jira oo iyana lagu soo oogay hal dacwo oo argagixisanimo ah iyo laba dacwo oo ah inay been u sheegtay hay-adda f b i-da ee arrimahan baaraysay sheekh xasan cali maxamuud oo kamid ah imaamyada gobolka minnesota oo loo yaqaana sheekh xasan jaamici barana ka ah kuliyadda sharciga ee williams michel oo goobjoog ka ahaa xukunadaasi ayaan ka wareysta arrimahaasi ugu horeyna bal waxa aan weydiiyey xukunkan la riday iyo inta sane ee uu ahaa
shalay waxaa dadkii la xukumay waxay ahaayeen saddex qof kuwa ugu dambeeyey dadaa ka horeeyey waa sagaal ay ahaayeen wada jir isku geyn marka saddexdan hal wiiloo dhalinyaro ah iyo laba gabdhood oo maaragtay oo mid walba markaa casas kala gooniya lagu kala haysta oo dhammaan la xiriira casaska argagixisada oo soomaalida qaar lagu haysto maanta maalmahan marka maxaa lagu xukumay
mathalan idruus oo kale wiilka labada hawe nooga soo noqon doonaa isaga waxaa waxaa lagu xukumay laba sano xukuna uu qaadan doonaa gabdhaha oo la kala yidhaahdo amine cali iyada waa xukunkii ugu dheera iyadaa la xukumay laba iyo toban qodobaa lagu haystay marka iyada labaatan sanaa lagu xukumay amina gabadha kalena waxaa la yihahdaa xaawo xasan xaawo maxamed xasan iyadoo toban sanaa lagu xukumay maaragtay way u dhoweyd amina laakiin dembiyadeeda waxaa ugu badnaa macluumaad aan sax ahayn ay dowladda siisay oo kale marka saasay u kala duwanaayeen xukumada ku dhacay marka maxaa dacwooyinkan dhammaan dadkan isku soo aadiyey maadaama xiliyo kala duwan la qabtay oo aanay dacwadooda ahayn mid oo hal mar dadkan lasoo wada qabtay maxaa toddobaadkan looga dhigay toddobaad dacwooyinkooda ay si xiriiro u socdaan wallahi waa su-aal muhim waaye oo soomaalida isweydiisay oo xitaa cabsi badan ku riday waayo xitaa mediaha waxaa aad ugu soo noqnoqday magaca soomaali soomaali soomaali marna iyaga marka laga hadlayo asal ahaan meeshay kasoo jeedaan qaarkooda waa citizens ama badankooda ama marna marka laga hadlayo caskia waxaa soo galay case kasta aan dhaho maaragta waxaa soo galay arrinyaab badan oo ah foreign policyga maraykanka raad ku yeeshay xukunkan mathalan waxaa ula jeedaa tusaale ahaan dowladda maraykanka waxay rumaysnayd ciidamadii ethoobiya ee labada kun iyo lix ay soo galay soomaaliya inay ahaayeen ciidamo si sharciyeysan kusoo galay oo ciddii la dagaasha oo jinsiyadda maraykanka haysata inay dembi gashay marka qaanuun oo waxaa jiray oo argagixiso ah ee qawaaniinta cusub ka mid ah iyo haddii ruux maraykan ah oo dibadda uu kala dagaalamo dowlad markaasi ama meesha uu joogo dowladda jirtay hadduu la dagaalamo oo kale qaanuunkaas wuu qabanayaa dhammaan dadkii soomaalida ahaa ay ka dhiidhiyeen laakiin waxaa isgarab socda oo aada u yaab badnaa xaakinkii oo mararka qaarkooda aada moodeysay inuu ahaa xero ilaaliya oo kale qaabkuu su-aalaha u weydiinaya waxyaabo badan oo cajaa'ib badanaa meesha ka dhacday aniga inta maalmood maxkamadda ay socotoo dhan goobjooga ahaan oo sharci yaqaan meesha waa tegayay marka sharciga ma loo ogolyahay inay raacfaan ka qaataan waxse ma iska bedeli karaan hadday raacfaan qaataan xukunka lagu rida waa su-aal aada u fiican saa u weydiisay waayo marka hore yes qaanuunka wuxuu ogol yahay afar iyo toban maalmood gudaheeda inay racfaan ku qaataan oo maxkamadda ku xigtataan oo la yirahdo aid shirkad waxay ku taalaa missouri maxkamadaas inay rafcaan u qaataan laakiin wax ma ka bedeli kartaa waxay ku xiran tahay recorka waxaa ku jiro recorka waxaa ula jeedaa waraqaha maaragtay ama diiwaanka oo qadiyadda waxa ku urursan haddii ay ku qancaan xaakimka soo socda oo kale oo halka badnaan doono waxaa suurtagal ah in ay kii hore ay taageeraan xukunkii hore haddii ku qanci waayaan oo naqdin badan lagu sameeyo oo meelaha qaarkoodna lagu sameyn karsaan aaminsanahay in ay suurtagal tahay gabdhahan ama wiilashaasi in kaysku waxas ka bedeli karaa marka sheekh xasan marka ugu dambeyntii maxay soomaalidu ka baran karaan xukunkan toddobaadkan dadka kala duwan ee soomaalida ah lagu riday socdaalka soomaalida se saameyn ma ku yeelan doonaa adoo soo kooba laba laba su-aalo aada muhiim u ah ko waxaa laga baran karaa soomaalida horta inay bartaan qawaaniinta wadanka maraykanka inkastoo qawaaniinta wadanka maraykanka waa very complicated legal system ala yirahda macnaa waxa qawaaniin in la fahmo ay aada u adag tahay marka soomaalida hadda waxa ka dambeeya inay qawaaniinta khusaysa iyaga ama taaban kara inay bartaan waa ko laba safarada markay safrayaan in ay maaragtay soomaalida ay la tashtaan sharci yaqaano oo waaxda socdaalka shuruucdooda ku takhasusay taas waxay keenaysaa in ay maaragtay ay ay ogaadaan maxay u baahan yihiin inay kusii talagalaan markay soo laabanayaan ama markay baxayaan
kaasi waxaa u ahaa sheekh xasan cali maxamuud sheekh xasan jaamici oo ka mid ah imaamiyada gobolka minnesora barananka ah kuliyadda sharciga ee williams michel oo goobjoog ka ahaa xukunkii lagu riday saddexdaasii qof ee soomaalida ah shalay qadka telefoonka ayuu iigu waramayay